دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan toddobaatan iyo shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaalla shalay ka dhacay gobollada shabeellada dhexe iyo baay askar kenyaati ah oo ka sasay qarax ay la beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isku risaasayey deegaan ka tirsan gobolka wajeer ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyey gobollada banaadir shabeellada hoose iyo baay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday ayaa ka warbixiyey dagaaladii shalay ka dhacay gobolka shabeellada dhexe iyo arrimo kale meydadka dad amerikaan ah ayaa laga helay guri ku yaalla waddankaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan toddobaatan iyo shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaalla shalay ka dhacay gobollada shabeellada dhexe iyo baay warkaas iyo war kaloo ku aadan askar kenyaati ah oo ka sasay qarax ay la beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna is-risaaseeyey waxaa nooga warramaya cabdisamed cabdulaahi maalintii shalay gobollada baay iyo sidoo kale shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay dagaalo culus oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan shan iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka macawiisileyda haddaan ku bilowno gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanka nuur dogle ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe maleeshiyaadka macawiisileyda oo ay la socdeen askarta dowladda federaalka ayaa dagaalkaas lagu gaarsiiyey khasaare aada u culus inta la hubo oo la xaqiijiyey waxaa lagu dilay labaatan askari oo ay ku jiraan saraakiil iyo sidoo kale horjoogayaal ka tirsan macawiisleyda waxaana ku dhaawacmay shan iyo labaatan kale waxay noo suura gashay inaan helno qaar ka mid ah magacyada iyo sawirada saraakiishii iyo askartii lagu laayay dagaalkii ka dhacay duleedka nuur dogle waxaa ka mid ah dadkaas qaasim cali gaab oo ahaa horjoogihii maleeshiyaadka macawiisleyda gobolka shabeellaha dhexe gaashaanle cabdulaahi caraaye cumar oo ahaa taliya ka tirsan askarta dowladda federaalka cali cabdulla muuse abhaar nuur afrax cali maxamed muxidiin quraanle xasan abuukar caddow cali caadle dalabey cumar maxamed cali shariif dhammaan kuwaasi waxay ahaayeen askar iyo maleeshiyaad ka tirsanaa dowladda federaalka iyo macawiisleeda oo ku waxyeeloobay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka nuur dugle sidoo kale waxaa jiray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo gurmud u soo sameeyey ciidamadii lagu xasuuqay duleedka deegaankaas iyagana mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday oo waddada u galay waxaa la xaqiijiyey in gaari cabdibilaa halkaasi looga gubay waxayna mujaahidiinta dagaaladii halkaas ka dhacay kusoo qanimaysteen shan qori oo akefo dhizaban ah qori b k m ah iyo sidoo kale qoriga loo yaqaano r b g ga ama zaban baraha internetka ayaa lagu baahiyey qaar ka mid ah sawirada saraakiisha iyo sidoo kale horjoogayaashii dagaaladaas looga dilay dowladda federaalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka macawiisleyda haddaan aadno dhanka iyo gobolka baay waxaa jiray sidoo kale weerar culus oo mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka daynuunaya ee duleedka magaalada baydhabo waxaa halkaas fariisin ku lahaa oo weerarka lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya shisheeyaha itoobiyaanka dagaal muddo kooban socday kadib waxaa halkaas isaga cararay ciidamadii maamulka koonfur galbeed iyadoona ay iskaga carareen magaalada sideed askari oo ka mid ahaa ciidamadooda iyadoo sidoo kale laga dhaawacay kow iyo toban askari ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa goor dambe kusoo rogaal celiyey deegaanka waxaana halkaas ka dhacay dagaal kale oo qaraar waa lagu jebiyey dagaalkaas waxayna dhimashada guud ee askartu gaartay toddoba iyo toban askari iyadoona dhaawaca uu gaaray afar iyo toban askari laba iyo toban qori ayaa sidoo kale askartaas laga furtay haddaan aadno dhanka iyo gobolada n f d waxaa faahfaahin laga helayaa weerar qarax ah oo maalmo ka hor ciidamada kenya lagula beegsaday deegaanka xaragsi ee gobolka mandheera ee dhulka n f d ciidamada kenya oo sas ka qaaday qaraxa ayaa dhexdooda israsaaseeyey waxaana ku dhaawacmay laba askari oo midkood uu yahay gaandhari kaas oo laga dayrinayo xaaladiisa caafimaadda dhanka kale habeen hore ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal culus ku qaadeen deegaanka ceelraamo oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyey gobollada banaadir shabeellada hoose iyo baayi haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday xerada maslax ee ku tala duleedka suuqa xoolaha degmada hilwaa halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray isla banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen dalcadda faragaab degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee ku taalla magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed sidoo kale waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed shalay ku gaaray dagaalkii ka dhacay deegaanka daynoonay ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay dhimashadu gaartay ilaa sagaal iyo toban askari halka dhaawacuna uu gaaray afar iyo labaatan kale dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday ayaa ka warbixiyey dagaaladii shalay ka dhacay gobolka isagoo sidoo kale ka hadlay arrimo kale waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukada oo mar kale dhowaan loo magacaabay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka nuur dugle ee gobolka shabeellaha dhexe halkaa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay asigoo u warramayay idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayuu sheegay in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhegta dhiigga u dareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwo kalena ay dhaawacyo u geysteen dagaalka dhacay waxaa khasaara weyn lagu gaarsiiya cadowga ilaahay inta aan hadda la hubo oo la korisaayay waa labaatan baktiya iyo sideed iyo toban dhaawaca iyo gaari cabdibilaah oo la gubay oo qola soo gurmataya oo baaba-ay oo laba nin oo labada lugood ka go-an keliya ayay kasoo hareen labadaas nin oo shalay iyo cabdibilaha soo ari ka dhacayay oo ay ku farxeen bulshada deegaanka shalay nimanka ariga ka dhacayay dahda ahay dee geeridooda maqleenna deegaanka aada loogu farxay intaas ayaan hadda hubnaa wax kale oo weynna waa jiraan ay qaaseen iyo wixii kale waa la jiraan waa la hubaa dagaalka shalay dadka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sarkaal oo mid ahaa madaxii macuusleyda shabeellaha dhexe lana oran jiray qaasim cali gaab halka mid kalena uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah kaasoo la oran jiray cabdulaahi caraayo cumar sheeqoba ku tukaday ayaa la weydiiyey haddii uu hayo macluumaad la xiriira in saraakiishani ay xaqiiqo tahay in ay dhinteen warkaasu dhab weeye ilaahay baa ku mahadsan gaashaanla cabdullaahi caraayo cumar oo ah murtad si aadan looga yaqaano degmada ceeldheer iyo cawsh weyne ayaa ku halaagsamay halkaas waxaa kaloo ku halaagsamay qaasim cali gaab oo ahaa fircoonkii reer nuur dugle oo ilaahay diinkiisii gatay oo culamo usuuga ahay oo mujaahidiinta inuu dilo kuntaraad uga qaatay xasan gurgurta maalin dhaweed ninkii ou ou ku ammaanay diin la-aanta ee u ku qudaynayay waxaan uga dabagelaynaa god kasta ay galaan mujaahidiintu waan baabi'inaynaa lahaa alxamdulilaahi ilaahay waa dilay qaatalahullah isagaa dhulka iyo godkii uu sheegaya isagaa galay weliga walaayada islaamiga shabeellaha dhexe waxa uu dadka muslimiinta gaar ahaana soomaalida ugu baaqay in ay jihaadkii u istaagaan islamarkaasina iminka aan la arkin meel la fadhiyo waxa uu sheegay in ummadda laga leexiyey dariiqii saxnaa sidaas aawadeedna ay tahay in qof walba oo muslim ah uu qoriga rishidiisa qabsado adduunyada waxaa ka socda marka niman ilaahyo ay sheegteen dadka ay yidhaahdeen waxaanaa ka xaaraama waxaanaa ka xalaal ah arrintaasna ayagu gar umale waa suldada ilaahay iyo dowladnimada ilaahay ay dhacayaan dadkana ay rabaan inay iyaga addooman ka dhigtaan oo ay ku caabudaan dastuurkaas waxaana xaqiiqo ah dadku fircoon nactaqidu fircawna ilaahan markay lahaayeen fircoon dastuurkiisa iyo qawaaniinta uu dejiyaa lagu dhaqmi jire fircoon inuusan cerkiga dhulka abuuray waa ogaayeen waxaan ugu baaqayaa marka jihaadka lagu xoreynaayo insaanka kulligiis oo looga xoreynayo min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad in ay dadku ka qayb galaan jihaadkaas iyo dagaalkaasuna ma aha wax sunno ah ma aha wax khiyaar qofka uu iska dhaafi karo qofkii aan jirin wuxuu ku khasban yahay inuu ilaah ka dhigto qabiil ama dowlad ridaa oo daabuuda ama dastuur gaalo asigoo hadalkiisii wata waxaa si gooni uula dardaarmay beesha uu ka dhashay ee afgaal oo iminka gobolka ay degan tahay kusoo duushay dowladda federaalka ah taasoo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka waxa uu beesha u sheegay in laba dariiq oo keliya iminka ay furan tahay isla markaana asigu uu kula talinayo in midka xaqa ah ay qaadaan
marka imaa in hubkiinna adikoo gaalaa laydin dila abgaalo oo shabaab ow qaato hubkiinna mujaahidiintu adikoo gaalaa idin layso iyo inaad mujaahidiinta garabkeeda safatiin ee aad gaalada dishiina adikoo muslimiin oo mujaahidiina aad hubka gaalada qaadatiin kala door sideedaba waa laba dayasho oo cidda rabto ay khiyaar u leedahay anigu ta waxaan ku taraa in la qaato kitaabka ilaahay nolol kale abgaalow ilaahay idinama sameey إلهي وحول لي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلهي أجيب رسولك سنة أجيبه قرم إذا قرتي دعاكم أي إليكم يران لما يحييكم وحا لا إذا كنا ورينا وهو الجهاد في سبيل الله dagaalo u dhexeeyey xarakada shabaab almujaahidiin oo safa iyo saf kale oo ay kasoo jeedeen dowladda federaalka iyo mooryaan macawisle la yidhahdo iyadoo ay samaysatay iyo shisheeye oo adeegsanaya diyaaradaha gantaaluhu ay ku rakaban yihiin ayaa bilihii iyo toddobaadyadii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay gobolada dalka qaarkood waxaase xusid mudan in dowladda federaalka iyo mooryaanteeda in badan oo ka mid ah xarakada shabaab almujaahidiin ay xasuuqday halka kuwa dhaawacyo ahna ay ku dacdaraysan yihiin isbitaallo aanay daryeel wanaagsan ku haysan oo ku yaala muqdisho iyo meelo kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan meydadka dad amerikaan ah ayaa laga helay guri ku yaala waddankaas wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan shan ruux oo meydad ah laga helay guri ku yaala waddankaas war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada shikago ee waddankaas ayaa sheegaya inay dadkan dhintay muddo dheer ku go'doonsanaayeen guriga ehelada dadka amerikaanka ah ee meydadkooda laga soo saaray gurigan ayaa arrintan aad uga fajacay iyagoona sheegay inaysan marnaba ku qanacsanayn sida ay boliisku uga warbixiyeen ayna u baahan yihiin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan sababaha keenay inay dadkanu dhintaan waddanka maraykanka ayaa waxaa ka jira isirsifayn u dhexaysa bulshooyinka kala duwan ee waddankaas ku dhaqan iyadoo ay usoo dheer tahay toogashooyinka joogtada ah ee mar walba ka dhaca waddankaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa